hogaanka nabadgelyada dowlada deegaanka soomaalida dr xuseen xaashi qaasim oo waraysi gaara siiyey idaacadda v o a da ayaa ka waramay xaaladda guud ee nabadgelyada deegaanka iyada oo ay jireen isku dhacyo meelaha qaarkood bulshooyinka deegaanka ku dhex maray haddaba wariyaha v o a da magaalada boram oo hadda socdaal shaqo ku jooga ismaamulka soomaalida ayaa dr xuseen xaashi ugu horeyn weydiiyey xaaladda guud ee nabadgelyada deegaanka bismillaah waad mahadsantahay haashim horta nabadgelyada guud way wanaagsan tahay markaan saa leenahay laba dhinac waa laga eegi karaa waa dhinaca koobaadee nabadgelyadu siday ahaan jirtay kililka marka la fiiriyo oo meel de jabhada ay ka dagaalamayeen mataqaanaa shacabka dhibaato badan loo geysanayey oo dowladda xilligaa jirtay lafteedu ay culays ku haysay nabadgelyadii iyadii markii dhankaa laga fiiriyo killiku halkaas ma taagno oo jabhada dagaalamayana ma jiraan haddii xuquuqul insaan aada loogu tumanayo oo shacabkii maalinbal la gelayo oo dhib lagu hayana ma jiraan marka dhankaa marka laga fiiriyo oo ah wixii horey u jiray killiku nabadgelyo ayuu haystaa baa la odhan karaa dhanka labaad marka laga fiiriyo oo ah wadanku xaaladda ku sugan yahay marka laga fiiriyana dee deegaankan waxaa la yidhahdaa waa deegaanka ugu nabdoon baa la yidhaahdaa lagu tilmaama mararka qaarkood inkastoo laga yaabo in deegaan kale lasoo raacayo marmar marka saa laleeyahay waxaa la eegayaa iyada lafteeda dhaqdhaqaaqyo hubaysan inaan ka jirin hadda khilaafyo baahsan oo keena xasilooni darri siyaasadeed inayna hadda ka jirin in aad meel kasta aad mari kartid qofku xoryahu mari karo adiga caawa aadan u baahnayn cid kula socota oo ku ilaalisa adigaa wariyaha halkan ka bixi geeska gees haddaad tegaysid si nabadaad ku tegi walbahaar la-aanaad ku tegi nabadgelyadu annagu xafiis ahaan waxaanu haysanaa de wax walba oo dhib ah oo shacabkaa soo gaadho oo xagga naftiisa iyo maalkiisa iyo inuu inuu culays aanu haysanaa marka hadda meelaha qaarkood oo kale markay wax ka dhacaan ama dadka dhexdiisa isku yaro dhacoo kale iyo dee annaga waxaanu haysanaa inay tahay arrin u baahan in in la xaliyo la tago marka dhankaa marka laga fiiliya waa laga yaaba dadku inay soo qaadaan xaggaas xoogaa meelahaas qaarkood culeysyada ay ka jiraan laakiin si guud marka loo dhigo nabadgelyo aada iyo aada u baahsan baa kili ka jirta oo wanaagsan
doctor xuseen waxaad carabka ku dhufatay in meelaha qaar ay culeysya ka jiraan waxaan ognahay in meelaha meelahaasi aada safarra ku tagtid isku dhacyo dhinaca bulshada gudaheygina uu ka jiro meelaha markaa dadka shacbigii isku dhacayaan maxaad ka qabateen maxaase keenaya isku dhaca bulshooyinka deegaanadaasi degan ee ka tirsan deegaankan soomaalida
horta marka la eego culaysyadii ka jiray deegaanka ee inta badan aasnaa oo yacni meelo laisku haysto dad daqdaaq isku haysta dad biyo isku haysta oo laakiin dee aan qarqarxin maadaama uu jiray xukun xilligaas ciddii dee hadal soo qaada ama meeshaan anigaas kale ama waxa la waxeeyo dee madax laga garaacayay oo dee dowladdii cabsi cabsi lama odhan kale iska argagax si aad dadka ay ula dhaqmaysay waxaa xilliyadaas markii hadda daraasada lagu sameeyey waxaa la yidhaahdaa in ka badan mataqaanaay sagaashan meelood baa iyay dad bulshada dhexdeedii uun khilaafyo yaryaray ka jireen baa la yidhahdaa oo mataqaanaa ishaysidu ka jiray laakiin meelahaas marar badanna qaraxya way ka dhaceen laakiin inta dambe dowladdu muquunin bay samaynaysay oo qofku inuusan waxba sheeganinba ama la galaba haddii wax la sheego yani haddii khilaafkii in looga jawaabo gelitaan marka de dadku way qofku isagoo wax tabanaya oo cabasho haysta oo khilaafku jira bayyay iska aasnayd marka waxaa dhacday sagaashan kudhawaadkaas meelood ama kaba badanba in hadda markii dadkii ay ay heleen fursad ay ay ku neefsadaan in dadka qaarkii ay cabashooyinkoodii si si caada dowladda usoo gudbistaan oo la kala dhex galo oo hawshoodii lagu jiro meelaha qaarna in ay xilligii kale guurkii iyagoo mataqaanaayey ka yar faa'iidaysanaya in ay mataqaanaayey isku dhacyo ay yimaadeenba oo dadka qaarkii ay dee gacanqaadiya sameeyeen
doctor xuseen maadaama aad tahay hogaankii ugu sarreeyey ee nabadgelyada ee deegaanka nidaamka aad xalka uga dhex dhalinaysaan dadkaasi isku dhacay waa sidee bal sharaxaad naga sii
dadka iyaga markaa culays lagu saaray inay wada hadlaan xalka keenaan dowladdu ay noqoto uun ay dhexdhexaadiso ooy mataqaanaa hawshaa saas u gasho markii la heshiiyena ay heshiiskii ay fuliso iyadu marka mararka qaarkood ay yidhaahdaan wallaahi annagu hawshanadiidii ay kalsooni darro dhexdooda isku qabaanna inay dowladdu toos hawshii marka iyadu ay farageliso oo ay dhex gasho oo si ay raalli ku yihiin u dhex gasho ama guddi u saarto guddiga la saaraya laftiisa hadda meelaha aanu gudiyada u saarno kale waa guddiyo dad isku dhafan oo soomaaliya oo xalaalahoo wadaniyiinahoo dadkan u dirlaxaya oo kalsoonidooda haysta wey dadka ishaysta kalsoonidooda haysta marka way iyagaa dhex gala hawsha dowladduna way la socotaa shaqadii la wadaa saasaana lagu fuliyaa taas macnaheedu ma aha doorkii dowladnimo in la gabay oo dowladda aynan fulinaynin mataqaanaa awaamirtii guud ee lagu ilaalinaya nabadgelyada maaha ma aha taas waxa uun kooya nidaam nidaam ka yar qoto dheer nidaamka hore loo geli jiray oo ah dadku waa la walaalayaa waxyaabaha keenaya in ay khilaafku meelaha qaarkood u kusoo noqnoqdo waxaa weeye intii dowladnimadu ay dadku si khaldan u fahmaan oo la tago oo dadka madax laga garaaca saas maaha dowladnimada dowladnimadu waxaa weeye dadkii laftiisii in la walaalayaa la rabaa inay sii wada degaan baa la rabaa inay sii wada noolaadaan baa la rabaa inay horumarkii iyo nabadgelyadii iyo dhaqdhaqaaqii bulsho ay ka qayb qaataan baa la rabaa iyagoo wada jir ah aaladaha lagu fuliyay dowladdu ay wax ku fuliysana waa la garanaya w waxa weeyaan waa dee ciddii dhibaato wadda in mataqaanaaye maxkamaddii iyo wixii la saari la saaro ciddii wax lagu helo in la xukumo ciidanka in uu hawshii fuliyo ayaa mataqaanaaye wixii go-aanah ee awaamiir ee soo baxa oo annagu hadda xafiiska nabadgelya markaan nahay iyo hay-adihii nabadgelyada hoos imanayay inta badan fulintiiba anaga kusoo ururaysa marka fulintii wayba socotaaba ama ciidan isticmaal ama maxkamad isticmaal ama hay-adaha kale amniga isticmaal waa la fulinayaa marar badan baan ku celceliyaa waxaa la isgarab waday waxaa weeye in la ilaaliyo saraynta sharciga oo si buuxda loo ilaaliyo iyo in dadkii loo diirnaxo oo xuquuqdoodii la ilaaliyo labadaas way hadda labada mataqaanaay u baahan in laiswaafajiyo ee anigu aan ku jirro waxaa jiray meelaha ugu badan ee dadku ku dhinteen deegaanka isku dhacyadu ka dhaceen waxaa ka mid ahaa raaso iyo sallaxaad oo rabadaantii ay isku dhaceen dadna ay ku kala dhinteen waxaa ka mid a dhooba weyn waxaa ka mid a feerfeer oo u dambaysay sidaa aad soo tilmaantay haddii loo xalilay hadday wax dambe ka soo noqdaan maxaa tallaabeed qaadi doontaan maxaad se farriin u diraysaa dadka shacbigaa guud ahaan deegaanka soomaalida ee dhinaca nabadgelyada la xidhiidha
haddaan ku horeeyo arrintan saddexda meelood hadda aad soo qaatay way jireen isku dhacyo ka dhacay inta badan hadda saddexdaba laba ugu yaraan labo meelood waa culaysya soo noqnoqonayay hadda salaxaadii raase haddaad soo qaato aaggaasoo kale dee waa aag colaad yacni qoto dheere ka dhacday nasiib darro oo dad boqolaal ama kumanaan kun baan maqlayay saddex kun yani ka badan baan maqlayay hadda ka hor inay de wax mataqaana wax isku noqdeen marka waa culays labaatan sano soo socday wey annagu hadda marka meeshaas maalinka dhaweyda rabadaan tahayd ee wax ka dhaceen gurmed baa la sameeyey in la xakameeyey hawshii xakamayntii waa lagu guulaystay oo wax hadda culaysahoo oo mataqaanaaye ka jira oo aan ahayn in xakamayntaana la adkeeyo nabad waartana la helo ma jiraan xakamayntii markaa aan leenahay waa la adkeeyey waxaa weeye dee dhiiggii daadanayay baa la joojiyey meeshii ciidan dadkii kala dhexgalaa la geeyey maamuladii baa la isu keenay odayaashii oo xakamayntii ilaahay ha kusii wadee waa lagu guulaystay waxaa kale oo la sameeyey nidaam bal xal waara lagu raadiyo colaadan labaatan sano socotay ama in ka badanba ay leeyihiin bulshada qaar way socotay waxani dee in xal waara loo raadiyo xalkaa waara marka raasihi salaxaad oo kale wuxuu noqday aaggaas in bal dad lagu tilmaamay labeentii soomaaliyeed lasoo ururiyo oo labada dhinacba ay kalsooni ku qabaan guddigaas ayaa ku jira hawshii tan feerfeer waa lagu jira iyada lafteeda oo anigu waaniga booqday ad ka warhayseen hadda waxaa isla fadhiya mas-uuliyiintii dhankan gobolka shabeelle heer deegaan madaxdii mataqaana ka tagtay ciidamadii qaranka iyo ciidamadii gaarka ah ee deegaanka oo doodhinac ah iyo dowladda hirshabeelle iyo de dowladda soomaaliya ee xubno ka socda ciidamada iyo mas-uuliyiin dhankaa kale ka timid oo ka wada hadlaysa meesha maadaamay xad tahay ama xad u dhowdahay yacni agagaarkaasi waxa ka dhacayana uu yahay waxa loo baahan yahay in laga wada socdo in laga wada hadlo sida iyadan xal waara loogu heli laha waayo hadda ka hor dhibaato badan baa ka dhacay dad badan baa ku dhintay iyadana waxyaabihi aan kuu sheegay aasnaa ee aan uun tan kale ee ku saabsan dee fariinta guud dowladdaanka soomaalida shacabkeedu waa shacaba la iska warhayo fariinta guudna dee waxaa weeye waa fariin nabadeed laakiin si si guud marka la eego dowladda soomaalidu hadda maadaama ay marka la barbardhiga meelo badan ay nabadeedu fiican tahay waa in nabadan la ilaashado waa in nabadaan la ilaashado sidan lagu sii wado deegaamin cusub oo kale aan la samaynin maadaama khilaafu ka yimaado oo heer kabinet lagu go-aamiyey in hadda deegaamin cusub aan la samaynin maha in horumar la diidan yahay in wax la dhiso laakiin haddii ay khilaaf iyo dhibaato keenayso bal intan xilliga kale gurga lagu jiro golaha flunt markuu si fiican u eega waxaa layihi horta deegaamin cusub oo amar mid raashin lagu raadinayo ama mid matalaad hadda aan jirinba lagu raadinayo in mataqaanaaye la joojiyo kaasi waxauu ahaa hogaanka nabadgelyada dowlad deegaanka soomaalida doctor xuseen xaashi qaasim oo u waramayey waryaha v o eda haashim sheekh cumar good